Magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa lagu qabtay doorashada 13 xubnood oo ka mid ah xubnaha Golaha Deegaanka degmada Jowhar oo maanta lagu qabtay doorashadooda. Doorashada ayaa waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hirshabelle Cabdiraxmaan Daahir Kuure Karoore ayaa ka waramaya ujeedka doorashada iyo sida ay u dhacday.
wanaagsan loo wada doorasho ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Jowhar ee taariikhduna ay tahay 14 bisha tobnaad waxaa halkan aan ku qabanay doorashadii golaha deegaanka xildhibaanadii tirada xubnood ahay qaybta ugu horeysa ee maanta noo soo ka gashay halkan waxaan ku dooranay 13 kursi ee si xornimo ah oo ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo nabaddoonnada Ee, nabaddoon kastaba ergadu soo gudbiyey waxay doorteen musharaxii u doo- oo u tartamayay ee, ka qaybgalka golaha deegaanka waxaan rajaynaynaa inaan soo gabagabayno berrinta iyo maalmaha ku xigo doorashadan aan qabanno ee waqtiga ugu dhow maalmaha soo socda Ee, maayarka iyo ku-xigeenkiisa aan dooranno in jowhar ay yeelato golo deegaan oo mataqaanaa la doortay ay ka baxdo magacaabeysta insha allah taasaan rajaynayna waana mahadsantiin meediyaha iyo saxaafadda kale dhammaanteed hirshabeelle iyo ku sugan ee degmada jowhar si aan noola shaqayseen ee odayaasha nabaddoonnada ugu mahad celinayaa sida ay noo noo garab istaageen ay usoo abaabuleen ay ergada usoo qoreen ay noola shaqaynayaan nabaddoonnada saxiixay dhammaan madaxda hirshabeelle ugu sarreeya madaxweynahana ku mahadsan yihiin garab istaag ay noo soo geeyeen guul ayaan rajaynaya insha allah Qaar ka mid ah guulaystayaashii doorashada ku soo baxay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin doorashadan ay ku guulaysteen.
saaka halkan waxaa u dhimata doorasho oo ah deegaameynta gola- golaha dowladaha hoose oo ka dhacaya degmada jowhar caasimadeeda waxay ku dhacday si cadaalada iyo si hufan waxaa nagula qabtay iyadoo nala dhibin ayay wasaaraddu waxay noogu qabatay si hufan oo degdeg leh oon dhib lahayn cid walboo beerisha ay ka dhalata kasoo hesho oon qayla ka daba yeerayn oo dhanna waxaan rajaynaynaa inay wasaaradda aysan dhibi doonin dadka kaleo naga dambeeya waxaan leenahay qoondada haweenkana ha ilaaliyaano oo wasaar- oo wasa- wa- wa- wa- wasaaradda yaan dhibin oo qoondada haweenkana ha ilaaliyaano
dhammaan musharaf halkan isku soo qayb gashay waa idin salaama waan mahadsantihiin waxaan leeyahay inaan xilkan kusoo baxan aada u mahad aada ugu faraxsanahay insha allah maanta halkaan looga bilaabatay doorashadii golaha deegaanka alxamdulilaah ilahay mahadiisa aan ku mahadaya inuu ilaahay si nabad noogu soo dhameeyey doorashadaas oo xor iyo xalaal loo isku doortay alxamdulilah ilaahayna ii fududeeyey laguna doortay alxamdulilah ilaah ku mahadsan markaad dhammaantiin inta shaqada waday waa mahadsan yihiin ergada iyo codaysana ayagana way mahadsan yihiin insha allahu inta karaankayga ah uu ilaahay ila garab galo in xilkayga oon si nadiif ah bulshada i doorata aan ugu shaqeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku faraxsanahay in aan noqdo golihii deegaanka xildhibaankii ugu horeeyey ee lagu doorto Golaha deegaanka ayaa la rajeynayaa inay wax ka qabtaan arrimaha bulshada ee ka jiro magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada.